الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo saddexaad qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday ma waadan arag ma waadan ogayn alam tara ma waadan ogayn la yaab bay ka dhigan tahay ila aladiina kuwa ma waadan la yaabayn ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey min alkitaabina laga siiyey waxa weeyaan siiqadu waa siiqatu tacajub alam tara ma yaadan ogayn ma waadan la yaabayn ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka aday yaa lala hadlayaa nebiga calayhi salatu wasalaam ama maahe likulli muqaadab qof kastoo mudan in lala hadlo baa waxaa leeyahay bal adigu ma waadan arkayn arrintaan bal arrintaan la yaab waxay ahaayeen baa l nimanka yahuud la yidhahdo wadaadadoodii oo hadda dheef weyn iyo nasiib weyn kitaabkii towreedaha laga siiyey nimankaasaa lala hadlayey baa lyidhi oo laga sheekaynayay yudcowna xaal loogu yeerayo ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa liyaxkuma kitaabku inuu kala xukumo faacilka isaga ka dhig liyaxkuma huwa kitaabku inuu kala xukumo baynahum iyaga dhexdooda kitaabki ilaahay baa loogu yeeray inay ku kala baxaan kitaabkiina waa loo soo dejiyey markaasay doodeen waa is afgaran waayeen uma yatawallaa waxaa jeensanaya fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ah walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeensaday ay yihiin waxayna ka jeensadeen can qabuuli xukmillaahi xukunka ilaahay inay aqbalaan ayay ka jeensadeen bal la yaab ilaahay kitaabkiisa baa dheef laga siiyey garashaa la siiyey waa loo soo dejiyey waa dhex yaallaa isagaa idinkala saarayaa la yidhi uma yatawallaa waxaa jeensanaya fariiqun minhum walxaal hum mucriduuna markaas waa lagu sii adkeeyeoo yatawallaaba haddii la yidhi jeensi ah waxa weeyaan waa ta'kiid wahum mucriduunadan dambe oo iyadana markaas la daba dhigay baadilkiibay daa'imeen xaqiina waa ka fogaadeen waxaa la yidhi niman yahuuda baa nebiga usoo xugun tegay calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay ahayd laba yahuuda wiil nin iyo islaan yahuuda baa kala zinaystay oo xumaan sameeyey markay marka nebiga u yimaadeen oo kale xukun ay dhaheen nebigu rajmi buu ku xukumay oo qoladii waxay ahayn dhagax kudilka ahaa markaasaa yahuudi diideenoo waxay dhaheen ma qaadanayno arrintan kitaabka iyagina kuma taal annagu kitaabka iyaga waxaan ku haynaa dadkan in xoogaa la cambaareeyo waxa weeyaan in xoogaa suuqa lala warwareego in dhuxul madow iyo waxaa lagu daadiyo annagu ma hayno dhagax ku dil towreed la kaalayaa la yidhi marka cabdulaahi binu suuriyaana meeshuu joogaa caalim weyn ah oo yaqaana towraad markaasaa loo yeero akhriyaa la yidhi markii la akhrinayey baa kii akhrinayey aayaddii markii la soo gaaray rajmiga iyo dhagax kudilka bou gacanta saara wixii ka horreeyena wuu akhriyey wixii ka dambeeyena waa akhriyey wuxuu rabaa inaan aayadda la arag markaasaa ninkii yaqaanay baa yidhi waryaha ka qaad gacanta meesha gacantii markii meesha uu ka qaadayna waxaa laga helay ilaa qof diinta yaqaan kana been sheegaya wax ka daran ma leh dhibaatadiisana ummadda dhibaato badan buu u geystaa markuu ka qaadayba aayatu rajmigii baa meesha laga helay markaasaa la yidhi waa tana aayaddu markaas waxaa leeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yudcuna ilaa kitaabillahi baa lagu yeeraya yudcuna xaa loogu yeeray ilaa kitaabillahi liyaxkuma kitaabku inuu kala xukmiyo baynahum dhexdooda deedna way jeensanayaan waka xaalku saasoo ah baa lagu leeyahy ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi dalika arrinkaas jeensigaas biannahum bisababi annahum buu ahaaday iyagaa qaaluu waxay dhaheen lan tamasanaa mana taabanayso annaaru naartuna taaban mayso bay dhaheen yahuuddii baa hadlaysee ilaa ayaaman ayaama mooyaane ayaamahaasoo macduudaatin tiraw saaxiiba maalmo kooban keliya annagu naarta gelaynaa bay dhaheen maalmahaasi waa maalmahay dibiga caabudeen oo ilaaha ka dhigteen afartan beri bay ahayd baa liidhi muddadaan dibiga caabudayno aan gefnay baa annaga naartuna taabanaysaa bay dhaheen ayb oo waxay leeyihiin annagu naar ku waari mayno ambiyadii awlaaddoodii baa nahay reer bani israa'iil ambiyo badan baa laga soo saaray dhashii ambiyadaan nahay intaasoo culimo iyo akhyaar iyo axbaaraa noo jooga dad la doortay baan nahay waxa weeyaan muddadaa yar baanu naarta na taabanaysaa ilaahay wuxuu yidhi waqarrahum waxaa ku kadiyey fii diinihim diinkoodiina kaga kadiyey maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa iftirooda waxaa diinkoodii kaga kadiyey oo dagay waxay iftiroodeen oo maxay ah beenta ilaahay ku been abuuranayeen waxaa kaloo lagu tilmaama waqarrahum waxaa ku kadiyey maabaa ku kadiyey kaanuu ay ahaan jireen yaftaruuna kuwa iftirooda fii diinihim diinkooda dhexdiisa kuwa iftirooda oo markaa jaari iyo majruurka yaftaruunada ah ku xidhid fii diinihim diinkooda dhexdooda waxay iftiroon jireen taas ayaa ku kadisay macnaha weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu fa kayfa seebaa xaalkoodu noqonaya fa kayfa seebaa xaalkoodu noqonaya idaa waqtigii jamacnaahum aanu soo jamcinno liyowmin fii yowmin maalin dhexdiis maalinkaasoo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiis aysan ahaanin liyowmin laa rayba fiih maalin aan wax shakiya dhexdiisa ahayn inuu imaanayo markaan xisaab u soo shirinno seebaa xaalkoodu noqonayaa maalinkaasina maalin daran uu yahay idaa jamacnaahum fakayfa idaa jamacnaahum liyowmin laa rayba fiih wawuffiyat lana oofiyo kullu nafsin naf dhammaanteed loo oofiyo maa kasabat wixii ay kasbatay markii naf kasta loo oofiya macnaha oo loo dhammaystiro wawufiyat loo oofiyo kullu nafsin maa kasabad waxay shaqaysatay abaalmarin cadaalada ay hesho wahum iyaga walxaal hum iyagana laa yudlamuuna ama wahum iyagana laa yudlamuuna aan la dulminaynin oo lama dulminayo waxa weeyaan cadaab dheeraadoo aysan mutaysan la cadaabi maayo hawaab iyo ajar ay lahaayeenna laga nusqaamin maayo xaalkoodu sidaas weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhadaa nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam allaahumma allahayow allaahummaada asalkeedu yaa allahu ayuu ahaayoo waxaa la gooyey xarfunidihii adaatu nidaha marka la jaro oo yaadii oo kale la jaro waxaa laga ciwad qaataa miim markaasaa allaahumma miimkaa mushadadadaabaa la keenaa sida ay macnaha siba weyhi iyo khaliiliya ay qabaan allaahumma ilaahadow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaha milkisanow mulkiga allaha iska lahow oo isagu milkisanow oo waa maxay maalika kulli shay wax kasta allaha iska lahow tuutii waa siisaa almulka mulkiga man tashaau ciddaa doontaa ilaahu siisaa ciddaa doontaa mulkiga iyo boqortooyada iyo madaxnimada laysku cayrsanayo yaa oo dadku wada jecel yihiin ilaahayo ciddaa doontaa u dhiibtaa watanzicu ilaahay waa ka siibtaa almulka mulkigana miman tashaau ciddaa doontaa ka siibtaa yaa ciddaa doontid ayaa ilaahayo ka siibtaa mulkiga iyo boqortooyada ayb watucizu ilaahaydo waxaa cizaysaa man tashaau ciddaa doonto watudillu ilaahaydo waxaa dulaysaa man tashaau ciddaa doonto biyadika ilaahaydow yadaadaba alkhayru khayr ku ahaaday dhammaantiis innaka adiguna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadir mid awooda ayaa ilaahayow tahay khasaa'intaada waa buuxaan ciddaad doontid baad u dhiibaysaa ciddaad doonti baa cisaynaysaa ciddaad doonti baa dullaynaysaa ciddaad doonti baa mulkiga ka qaadaysaa sidaas weeyaan aayadda cajaa'ibka waxa weeyaan waa hade qofkii rumaysan oo rumeeyey wax badan buu fahmaya ayb biyadika alkhayr khayrkaa yadaadaa baa layidhi sharkii meeyi ilaa khayr iyo sharba min allahi soo qadarta in lagu rumeeya ma ahayn yaa khayrkuna ilaahay xaggiibuu ka yimaadaa sharkuna xag rabbibuu ka yimaadaa aadaabtaa layna barayaado waxa khayrkaabaa ilaahay loo nisbeeyaa waxa sharkaana waxa weeyaan aadaab ahaan iyadoo sharkuba xag rabbi ka yimid oo ilaahay abuuro oo ilaahay qadaray looma nisbeeyo waa aadaab ahaan weeyaan aayaddaana laga qaataa ayaa aayaad la mida biyadikabu alkhayru ilaahay oo khayr ku ahaaday oo ku sugan yahay weeyaan innaka calaa kulli shayin qadiir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tuuliju waxaa dhadaa tuuliju leyla tuuliju ilaahayow waxaad gelisaa alleyla hameenka fi nahaari maalinta dhexdeeda hameenkiibaa waxaa la dhex gelinayaa maalinta wa tuuliju nahaara maalintana waxaad dhex gelisaa fi leyli hameenka markaasaa marna hameenku badanayaa marna maalinkaa badanaya oo fusuusha sanada baa sidaa isku dabamaraysa ilaahay awooddiisaa lagu tusaya hameenkii waa yaryahay baa la leeyahy wadamaha waxa weeyaan lix sagaal saac ee ku soo koomaya waqtigu waqtiga macnaha hameenkii baa intaa noqonaya ama maalintii baa noqonaysa hadba mid baa la kordhinaya wadamou ka yaryahay hadba mid baa la badinaya maamulka ilaahay baa lagu tusaya tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyl wa tukhriju ilaahoya waa soo saadhaa alxaya mid nool ayaa ka soo saadhaa min almayiti mid dhintay wa tukhriju lmayita mid maydana waxaa ka soo saadhaa min alxayi mid nool aqwaal badan baa ku jira tafaasiir badan baa ku jira waxa weeyaan tukhriju waxaa soo saadhaa alxaya mid nool oo muslima waa waxaa ka soo dhalisaa min almayiti mid mayd ah gaal baa wuxuu dhalayaa qof mu'mina wa tukhriju lmayita midna waxaa ka soo saaraysaa min alxay qof iimaan loo wanaagsan baa waxaa laga beerayaa mid xun taa waa lagu fasira ama maba ahee waxa weeyaan zarciga iyo midhaha iyo xubuubkan raashinkan soo baxaya ilaahayo baa soo saadhaa timirtii baa midhihii laga soo saaraya waxaasoo dhan baa soo saaraysa zarcigii baa laga soo saaraya ukun baa la soo saaraya waxaa laga soo saaraya dooradii dooradii waa noosh tanna waa ukun ayib tii haddeer maydka hada ukunta ahayd yana wax nool baa laga soo saaraya ayib qof mu'mina asalkiisii waalidki gaal yahay ama gaal baa waxa asaloo ah kuwa mu'miniina waxaa la yidhi waxaa ugu habboon in lagu fasiro qof nool iyo nicmooley iyo bahaa'imta waxaas oo nool baa waxaa laga soo saarayaa min almayit oo nudfadii manidii maydka ahayd manidii maydka ahayd baa qof nool noqonaysa xaggii xoolaha waa sidoo kale xaggii bahaimta waa sidoo kale nudfo maytaah oo aan nolol ku jirin baa ilaahay waxaa ka dhex abuuraysaa cid nool taasi wataa tan kalena waa sidaa cagsigeed markaas qofkii noolaana maxaa ka imaanaya laga abuurayaa manidii waa naf ku jirin baa ka soo baxaysa xayawaankii waa sidoo kale watarsuqu ilaahu waa arsaaqdaa man tashaa'u ciddaad doonto bikayri xisaabin xisaab la'aan ayaa arsaaqdaa ciddaad doonto iyadoo aan loo tirin iyadoo aan lagu ciriiriyin taasina wataas halkan waxaa laga hadlayaa aayadda dambe in gaalada laga yeesho kuwa ansaar ah iyo kuwa axbaab ah baa layska nahyinayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yattakhid yaysan yeelan ama ma yeeshaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta yaysan ka yeelan alkaafiriina kuwa gaalada ah wliyaa'a kuwa awliya ah oo ay la xidhiiraan oo axbaab iyo ansaar u ah min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood inay mu'miniinta meeshay awliye ka yeelan lahaayeen iyo kuway xiriir leeyihiin ay gaalo ka yeeshaan sidaas mu'miniintu yaysan samayn oo markaas waxaa soo gelaysa saddex arrimood baa meesha ku jira qofku inuu gaalo maxdiya oo baraxla oo uu ku xirnaado ama inuu gaaladiina ku xidhan yahay kuwaan mu'miniintaana dhinac kaga xidhan yahay iyo inuu mu'miniinta keliya ku xidhan yahay midda la rabaa waxa weeye inuu mu'miniinta keliya ku xidhan yahay ee gaalada uusan macnaha kuwa laabtiisa dega oo axbaabtiisa ah oo ansaartiisa ah oo awliyadiisa ah aysan noqon marka min duuni lmuminiina waxaa laga qaadanayaa laa yattakhid yaysan yeelan almu'minuuna alkaafiriina yaysan ka yeelan wliyaaa min duuni lmu'miniin muminiinta sokadooda yaysan ka yeelan oo muminiintiiba iska daayaan ama koox muminiintiia iyo koox gaalo ah ay ka dhigtaan ayib waman yafcal qofkii sameeye dalika arrinkaas falaysa ma ahaanin min allaahi falaysa ma ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa fii shayin waxba kagama sugna wey gaalada qofkii macnaha la samaysa maxabadooda iyo kaweliyeelashadooda iyo ma garanaysa ansaar ka dhigashadooda falaysa min allaahi falaysa ma ahaanin min allaahi min diin illahi ilaahay diinkiisa fii shayin waxba kagama sugna ilaa midaan laga soo reebado ilaa an tattaquu inaa cabsataan minhum gaalada tuqaatan cabsi ama an tattaquu inaad dhowrsataan minhum gaalada tuqaata waxa weeyaan dhowrsasho iyo cabsi ah ka baqdeen sharkooda iyo dhibaatadooda markaasaa carabka gaaladii waxa uga muujiseen xoogaa macnaha la jir ah idinkoo qalbigiinnana islaamnimadii ku dheggan tahay baa xoogaa carabka ayaa u debciseen markaas taas mudaaraad baa la yidhaahdaayo sharkoodaa layskaga ilaalinayaa dhibaato kugu soo wajahnayd baa hadal aad tidhi aad kaga badbaadaysaa hadalkaas waa lagu ogolya ilaa an tattaquu minhum tuqaataa wayuxadirukum allaahu ilaahay waa idiin digayaa nafsahu naftiisou idinka digayaa ilaahay ciqaabkiisou idinka digayaa ilaahay cadaabkiisou idinka digayaa wayuxadirukum allaahu ilaahay waa idiin digayaa nafsahu buu idinka digayaa wailallaahi ilaahay intii ka ah oo keliya ayaa almasiiru marjicu ahaaday laa ilaa hayrihi meel kaloo loo noqonayaa ma jidho wailallaahi ilaahay intii ka ah xaggiisa umbes baa almasiiru munqalabka iyo marjicu ahaaday mid kastoo camal falayna camalkiisibaa halkaas lagu abaalmarinaya halkaasaa lagu abaalmarinaya qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedow in tukfuu haddaa qarisaan maa fii suduurikum maa fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan haddaa qarisaan ow tubduuhu amba aad daahirisaan oo aad muujisaan oo maxaa laabaha ku jira haddii gaalada qalbiga laga jecel yahay oo hoos lagala shaqaynayo yaa haddaad taas qarisaan amaba aad muujisaan laba jeeraalaba yaclamhu allah ilaahay waa ogyahay ilaahay mid og weeyaan waa mid daalacanaya ilaahay waxba kama qarsoona wayaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan wamaa fil ardi dhulka waxa ku sugan waxaa ilaahay caalim ku yahay jamiicu lumuur samaawaad iyo cirar iyo waxa dhex jooga kullu ilaahay waa ogyahay waxaa ka mid ah idinkaa ka midoo qalbigiinna waxa ku jira ilaahay mid og weeyaan wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid awooda weeyaan subxaana wa tacala waxyaalaha awooda marka maxaa ka mid ah cidda ilaahay caasiday amarkiisana khilaaftay inuu ka aargoosto intiqaam aargoosi ku sameeyo markaas wallahu calaa kulli shayin qadiirun iskama aha oo keliya waa tahdiid iyo waxa weeyaan goodi ilaahay mid wax kasta awooda weeyaan waxaa samaynaysaan oo xumaantaa oo aad ku larantihiin ilaahay mid awooda weeyaan inuu idinka abaalmariyo yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaraa wadkur waxaa ka sheekaysaa yowma maalin ama waxaad xusuusataan yowma maalin tajidu ay helayso kullu nafsin naf dhammaanteed maa camilat waxay camal fashay oo min khayrin khayra waxay camal fashay bay helaysaa oo min khayrin khayra muxdaran isagoo xaadira yaa isagoo xaadira oo aan maqnayna jooga insaan kasta wuxuu helayaa wuxuu soo camal falay maa camilad oo min khayrin muxdaran isagoo muxdar macnaha xaadiran kama laa yaqiibu canhu ka maqnaan maayo maxay ka dhiganta haddou khayr ahaa abaalmarin khayr haddou shar ahaana abaalmarin shar macnaha weeyaan marka haddii camalkiisu wanaagsanaa waxaa laga garanayaa wejigiisaoo farax iyo wanaag ayaa ka muuqanaya farax iyo wanaag ayaa wejigiisa laga daalacanaya oo lagu arkaya macnaha weeyaan taasaa ka muuqanaysa wax allaale qofkii wuxuu soo sameeyey ayaa halkaas hortiisaabaa lasoo dhigaya xabad kama inkiraayo kulli waa garanaya waa la tusaya yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara muxdaran iyadoo la xaadiriya waa maxay diiwaankii lagu qoray shay kama maqna waa iska muuqda muxdaran waaye mid la xaadiriyey oo xaadira wamaa camilat wixii ay camal fashay naftu oo min suu'in xumaana tawaddu waxay jeclaan low anna baynahaa yada iyo wa baynahu waxaa xun dhexdooda ama dembe ciidan inuu yahay masaafo fog qofku xumidow la yimid wuxuu jeclaanayaa alla yaa idinkala fogeeya masaafo fog oo aynaan iska arki karin alla yaa idinkala geeya xumaanta allah idinka badbaasho waxa weeyaan wamaa camilat waxay camal fasho oo min suu'in tawaddu waxay jeclaanaysaa low anna baynahaa iyada oo naftii ah iyo wa baynahu kan xun oo suuq ah inuu dhexdooda ahaado amadan baciida amadku waa maxay waxa weeyaan makaan fog iyo masaafo fog sida bayna almashriqi waalmaqribi qorax ka soo bax iyo qoraxu dhac oo kale intay isku jiraan oo kale alla yaa idin kala fogeeya waxaa macaasidaayoo maanta lagu maman yahay oo nafta iyo shaydaanku qofka ku hogaaminayaan biri ka maalin markii la hor keeno saasuu jeclaanayaa qofku alla yaa idinkala qaryo isdhahaya wayuxadirukum allahu ilaahay waa idiin digayaa nafsahu naftiisa iyo ciqaabkiisa uu idinka digayaa nafsadiisa uu idinka digayaa wallaahu ilaahayna ra'uufun mid u turid badan weeyaan bilcibaadi addoommadiisa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuunii anoo nebi maxamed ay soo raaca yuxbibkum ullahu ilaahay baa idin jeclaanahaye yuxbibkum ullahu ilahay waa idin jeclaanaya markaas haddaa iimaankiina ka run sheegaysaan xubbiga iyo jacaylka ilaahay haddaa ka run sheegaysaan anigoo nebi maxamedah yaa isoo raaca markaasaa ilaahay idin jeclaanayaa wayakfir lakum ilaahayna wuxuu idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiinnii iyo cisyaankii dembiyada aad la timaadeen wallaahu ilaahayna kafuuran waa mid dhaafid badanaa raxiimun ilaahay waa mid naxariisasho badan waxaa la yidhi waa miisaan arrintaani aayaddani sida ibnu kaiirku sheegay waa xaakimatun calaa kulli man iddacaa maxabbat allahi qof kasta oo sheegta ilaahay inuu jecel yahay aayaddaanaa lagu dulqiimaynaya hadduu inta sheegto xubbiga ilaahay dariiqadii muxamediyada ahayd ee nebi maxamed ka weecsan yahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahayaa ninkaas qofkaasi kaadibun fii dacwaahu sheegashadiisa wuu ku been sheegaya ilaa uu sharciga muxamediga u soo noqdo oo aqwaashiisa iyo afcaashiisa ku duldhiso qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamed calayka asalaatu wasalaam in kuntum haddii aad tihiin tuxibbuuna kuwa jecel allaha ilaahay kuwa jecel haddaad tihiin fattabicuunii anoo nebi maxamed ay soo raaca yuxbibkum ullahu ilaahay baa idin jeclaanaya wayakfir ilaahay waa dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dunuubtiinna ayou idin dhaafayaa wallaahu ilaahayna kafuurun mid dhaafid badan weey raxiimun ilaahay mid naxariisasha badan weey qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam adiicuu waxaad adeecdaan allaha ilaahay adeeca wrasuula rasuulkana adeeca waxaad adeecaysaan amarka ilaahay iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadaa la imaada fa inta wallow hadday jeensadaan oo diidaan daacadii iyo adeeciddii fa ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa kaafiriinta ah aayaadkiisa ka kufriya rusushiisa caasiya kuwa ilaahay ma jeclee jacayl iskaba dhaafe ilaahay waa ciqaabaa marba hadday kaafirin yihiin ilaahayna waa duleeyaa waxa weeyaan maalinta la badbaadinayo ambiyada iyo kuwa raacay yowma laa yuqzi llaahu nabiya wladiina aamanuu macah maalinta kuwaasaan ilaahay hoojinayn baa kuwan iyaga la hoojinaya oo iyaga dhibaata ku dhacays iyaga dhibaato ayaa ku dhacays waxaa la yidhi dadkaa wanaagsan oo ilaahay jeclaaday sida imaamu muslim xadiid uu warinayo nebiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi ilaahay markuu addoon jeclaado jibriil ba u yeedhaa ilaahay waxuu dhahaa hebel baan jeclaadaye adiguna jibriilow jeclow jibriil baa jeclaanaya jibriil wuxuu ka dhex dhawaaqayaa ahlu samada waxuu dhahayaa ilaahay hebel buu jeclaaday idina jeclaada ahlu samihii baa jeclaanaya addoonkaas uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi ardadaa qofkaa qabuul loo soo dejinaya qabuul xag rabbi laga ogolaaday haa waa aragto haddaba dowladaha iyo adduunka iyo waxaas ogolaanshaha warqadda qofka wata inuu maaragtay qaybtaa ka waxaas ka mid noqdo yaa dowladdaas ama jaamacaddaas ama maamulkaas ama kambanigaas ogolaanshaha haysta waa isla fiican yihin qofkan ilaahay jeclaaday jibriil jeclaaday ahlu samaha jeclow la yidhi jeclaada la yidhi qabuul baa ilaahay usoo dhigaya sidii ma garanaysaa saxaabadii rasuulka sidii ma garanaysaa a'immadii madaahibta islaamka imaamu abu xaniifa iyo imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed bin xambal dadkii ahlullaahiga ahadoo wanaagsanaayo diintan ilaahay naf iyo maalba usoo huray qabuul baa ilaahay usoo dejinaya markaasaa dhulkii laga ogolaanaya haddii ilaahay addoon u caroodo jibriil baa ilaahay u yeerayaa waxaa la dhahayaa ilaahay wuxuu dhahayaa hebel caradaydaa ku dhacda waa u carooday adiguna u caro jibriil markuu u caroodo ahlu samahu ka dhex dhawaaqaya wuxuu dhahayaa qofka isagaa moojeeda u carooda ahlu samaha u caroonaya markaasaa qofkaas waxaa loo soo dejinayaa yaa albaqdaau fil ard dhulkaa nacayb ummadda lagu kari maayo dhulkaa waxaa loo soo dhigayaa nacayb iyo rabitaan la'aan qofkaa isaga ah ilaa xag rabbi baa qofkaani macnaha albaabkii xag rabbi baa ka xirmay ayib qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam adiicul waxaad adeecdaan allaha ilaahay adeeca warasuula rasuulkana adeeca fain tawallow haddii ay jeynsadaan oo adeeci waayaan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla mana hawaabiyo alkaafiriina kuwa gaaladaa hawaab wanaagsan ma siiyo abaalmarin daran iyo cadaab iyo ciqaab ayay kuwaasi markaa iyagu leeyihiin macnaha weeyaan ayib markaas kuwaa wanaagsan oo ilaahay hanuunka geliyey kuwaas ilaahay hayna ku daro wallahu subxaanahu wa tacaala aclam darsiguna intaasuu ku egyahay